u naxariisto intii nooga shahiiday goobta aan taagannahay intii ku dhaawacantay oo ilaahay u boogadhayana waxaan leennahay ilaahay ajir ha ka siiyo runtii maanta waa maalin mudan inaan u baroordiiqno aan xasuusanno qaraxii ay khawaarijtu la beegsadeen wasaaradda waxbarashada runtii waa ka duwan yahay qaraxyadii hore ay abaabuli jireen waad la socotaan faafidda fikirka qaldan ee guracan ee khawaarijtu wadaan waxaa asal u ah jahliga iyo waxbarasho la'aanta sidaa darteed waxa ay ku fikireen ay go'aansadeen inay beegsadaan halka iftiinka ummadda soomaaliyeed oo ka soo baxaye halka mustaqbalka ummadda soomaaliyeed lagu unkaaye oo ah wasaaraddii waxbarashada iyo tacliinta iyo barbaarinta ubadka soomaaliyeed sidaa darteed al-shabaabku waxay doonayaan inay burburiyaan manhajka iyo sistamka waxbarashada ummadda soomaaliyeed ma ka yeelaynaa ma ka yeelaynaa waxbarashadaennana ma burburi karaan dalkeennana ma burburi karaan waan iska dhicinaynaa khawaarijta jiidda ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ee u taagan annagana waxaan rabnaa inaan qalinkeenna kula dagaalanno inaan manhajkeenna kula dagaalanno haddii aad xasuusataan usbuucaasi khawaarijtu waxay soo bandhigeen manhaj ay ugu talagaleen inay ku kala geeyaan ummadda soomaaliyeed ay afkaartooda guracan ku faafiyaan sidaa darteed ayay u beegsadeen wasaaradda mana dumi karaan iftiinkaasna ma baabi'i karaan ummadda soomaaliyeedna waxaan ka rajaynaynaa inay meel walba ay joogaan ay u istaagaan la dagaalanka khawaarijta wakhtigooda u dambeeya ayay ku jiraan rafadkii u dambeeya ayay ku jiraan waad aragteen dalka qaybo badan ayaa laga xureeyey annagana waxaan rabnaa annagoo gacanna qalin ku sidanno gacanna qori ku sidanno inaan iska xurayno khawaarijta diyaar ma u nahay allaahu akbar allaahu akbar allah u naxariiso shuhaadadeenna waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu